magaalada garowe ayaa waxaa ka furmay shirka wadatashiga dib u eegista xeerka maamulka gobolada degmooyinka iyo dhismaha golayaasha deegaanka waxaa goobjoog ahaa madaxda golayaasha dowladda xisbiyada guddiga doorashooyinka maamulada degmooyinka iyo aqoon-yahano maayarka garowe cabduqaadir maxamuud geedi ayaa ka waramaya ahmiyadda shirkan brestationkan iyo runtii mowduuca kani waa mowduuc ahmiyadiisa leh aada loogu baahan yahay doorashooyin baynu soo galla kala duwan xoogaa su-aalo badan baa dhex gala in la kala guro oo runtii qofkii xoogaa wax dareemayana ka caafimaado qofkii caafimaadka qabana kusii adkaysto waa muhiim maxaa yeelay doorashooyinka maynan aqoon dhowaan baynu soo gallay waxbaa iska jiri kara marka waa mahadsan tahay oo wasaaraddu de runtii wax badan bay noo soo diyaariyeen laakiin waxaa la rabaa weli in lagu sii wado in wax laga sii saxo waxna lagu daro waxna laga dhimo degmooyinku runtii anagu dhowaan baan kusoo biirnay oo waa cusubna dad badan baa naga soo horreeyey oo ama ha noqdeen kuwii hore oo qabaliga ahaa ama ha noqdeen kuwaan hadda dhowaan laisku soo doortay dad badan baa naga soo horreeyeyoo runtii experienci badan iyo khibrad badan u leh waxaan qabaa marka maanta waa iska doodo doodaanoo kale xoogaabaa aaraadan baa laisku baa laisdhaafsadaa mooye fadhi badan bay u baahnaa doonta qaar ka mida xubnaha ka qaybgalay ayaa bogaadiyey sixitaanka xeerarka degmooyinka hal qodob baan ku darsanayaa anugu oo ah muhiimadda ay leedahay in xeerarka la saxo ka hor intaan doorashooyinku dhicin waa muhiim arrintaas aad baan u bogaadinayaa in la guda galo oo iyadoo iyagoo la turxaan bixiyey oo aysan lahayn konsenis badan oo ku hareeraysan xeerarka ama midka xeerka doorashada ha ahaado ama xeerka maaragtay kan haddana horyaalla ha ahaado ama dastuurka laftigiisu ha ahaado in waxaas howlahaasoo dhan la dhammaystiro
mudanayaal xeerkaani waa xeer siyaasadeed wey wuxuu xeer siyaasadeed u yahay oo sal u yahay habdhaqanka siyaasadeed ee xisbiyada badan ay rabto puntland inay qaybna ka soo gaartay qaybaha dambe ee mustaqbalka siyaasadeedna ay rabto inay gaarto golaha deegaanku waa adeeg bulsho inuu baxsho adeegga bulsho marka siduu ku imaan lahaana waxa waajib yeelaya waa xeerarka xeerkan marka baarlamaanku soo celiya waxaan leeyahay waa ku mahadsan yihiin wasaaradda arrimaha gudaha oo mas-uuliyaddeeda ay tahay inay maanta intaanu miiddii reer puntland ahaa oo ay khusaysay isugu yeertana waa wax muhiima in laga diskas gareeyo annaga ka guddi ahaan baarlamaan ahaan waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmooyadu wakhti uu noo haray wakhtina aan haysanno inaannu sidii aannu xeerkan iyo xeerarka kale ee aan rajaynayno sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka dalku uu rajaynayo mustaqbalka dhow haddii ilaaha idmo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdi faarax saciid juxa ayaa tilmaamay in xeerarkan ay wax badan u sahli doonaan bulshada puntland kulankan maanta waa kulan muhiima waa daahafurkii dib u eegista shuruucda la xidhiirta doorashooyinka si gaara xeerkaana waa xeerkii golayaasha deegaanka iyo gobollada iyo degmooyinka lagu maamulayey naanaysta loo namber seven lahaa hoordhac dib u eegeyseed baan samaynaynaa waana broses wuxuu noqon doonaa haddii allaidmo socon doona sidaad og tihiin hanaankan dimuqraadiyiinta muddaynu soo wadnay sanaba himil u ahaa doorashaynu qabsannay soddon iyo lix degmo ayaan gola deegaan ka qabannay sideed xisbi baa inoo jooga guddi doorashaa inoo jooga shuruuc badan iyo xeerar badan oo la sameeyey baa jira wejigii labaad ee hanaanka doorashooyinkana waa u diyaargaroobaynaa si kastaba kasii shaqaynta xeerarka degmooyinka iyo dhismayaasha golayaasha deegaanka ayaa waxa ay sahli doonaan xeerarka doorashooyinka